mas-uuliyiin ka tirsan maamulka dowladda hoose ee dhuusmareeb ayaa waxa ay ka qayb galeen xaflad ay-adda bisha caasa dhuusmareeb kaga daafuraysay adeega gurmadka deg dega ah ee loo yaqaana balasa iyadoona ay bishacaas soo bandhigtay shaqaale u diyaarsan qabashada adeegyadaas ugu horeyn cabdirasaaq axmed maxamuud oo ah madaxa tababarada iyo gargaarka deg dega ah ee bisha caas iyo cabdulqaadir jimcaale xalane oo ah madaxa caafimaadka ee hay-adda bisha caas ee gobolka galgaduud ayaa dhankooda waxa ay ka warbixiyeen adeegan iyagoo sheegay baahi weyn ay bulshada u qabeen islamarkaana bisha caas ay ka kaafi doonto
ma jiro haba yaraatee qof dhibanaah ama bukaan ah oo sabab ay wax la jaajgarayn doono oo qarash ah oo ama shidaal ah oo laga rabo bisha cas ayaa gaariga iska leh shaqaalahana iska leh volunteerska twenty four hours way shaqayn doonaan bishan february-na waa pilot programka tijaabo ayuu yahay haddii alla wooda la u idmo dhammaan bulshada deegaanka caasimadda magaalada ku xare hareereysan way u shaqayn doonaan waxaana la shaqayn doonaa isbitaalada magaalada kuwa riferalka ah iyadoo isbitaal walbaaba bukaanka ku habboon la geyn doono dadka waxaan u sheegaynaa run in loo sheego nambarkaas afar afar lixda ah ma jiri doonto wax khidmad lacageeda oo haraaga khidmadii wicitaankiisa lagaaga jari doono free u noqon doonaa
cidda loo shaqaynaya ruuxeedu xogta ay hesho wasiilooyin badanna ku hesho marna maxaanku idhaha sida cabdirasaaq sheegayey meelaha magaalada lagu dhadhajiyo nambarada la wacayo iyo waxaas lagu dhadhajiyo sidii kaleon waxu maareyn karnana aan u maareyno biidni illaahi ilbaari hawshan wax badanaa la soo raadinayay in ambalaas magaaladan ka dhex dhawaaqdo sagaal saaco habeennimo qof gurigiisa jiifa ama sonkorta ha dhacda ama ha ahaado qof oo muxuu ahaa gabar fool ah kays aan daynaynaa ma jiro haddii ilaahay idmo taliyaha booliiska dhuusmareeb ah dhamme nuura cilmi maxamed iyo gudoomiye ku-xigeenka caasimadda galmudug ee dhuusmareeb cabdisamad salaad aadan oo dhinkooda goobta ka hadlay ayaa sheegay in ka maamul ahaan ay fududeynayaan kana qayb qaadanayaan sidii bishacaas adeegana ay u garsii lahayd bulshada barnaamijkan barnaamij ku cusub caasimadda waaye runtii iyo galmudug oo dhan saan isleeyahay markii laga reebo meeshii aad adinku hadda gobolkii aad nooga reebteen oo mudug oo gaalkacyo aad ka tilmaanteen barnaamijkan barnaamij bogaadin mudan waaye runtii intaas shaqaalaha bisha cas u shaqaynaysa ee voluntery ku shaqaynaysa ee bulshada kasoo dhex baxday voluntery dee markii la yidhaahdo dad tabaracaad ku shaqaynayo annaga inay tabaracaad noogu adeegaan u diyaarsana inaan duco la garab istaagno u duceyno una fududayno runtii wixii ay u baahan yihiin oo annaga xaggeena soo galo awoodsiina aan u fududayna aaday nooga mudan yihiin hadda meeshaad joogtiin aanna inkaga bilaabaynaa ducada iyo ballanqaadka inaan idiin fududay doono waddo kasta oo idinka xiranta
intii wax biinaysaa oona bulshadii ku dhex jirtaa oo rabta inay nambarkaas wax ku dhibaatayso oo rabta adeeggaas inay ku dhibaatayso aad waxaan ugu faraxsanahay mas-uuliintii amniga ka shaqaynaysay ee ku daba jirtay dadka dhibaateeya bulshadan horumarkeeda maanta inay fadhiyaan runtii adeeg ambalaas oo bilaash ah dadkan inuu adeego dee macnaha ay ku fadhiso markaad ama tagto meelaha dadka laga rifergarayo erboorada ama isbitaallada aad tagto ama aad aragto gaadiid ahaan dadku ayagoo dhiban gaadiidka ay isticmaalayaan waxaa la dhihi karaa adeega maanta yaal iyo midka hadda lasoo korriyo boqolkii laba la dhihi karaa baahida jirto waa markii ugu horreysay oo dhuusmareeb laga hirgeliyay adeeg noocan oo kale ah oo ay bulshadu lambar gaaban kala soo xawaacayaan gaadiidka loo yaqaano balasa si ay loo gaarsiiyo goobaha caafimaadka